Shacabka ku nool deegaanka dariiqa ee hoos tagta deegaan hoosaadka Khalaaliyow ee bariga Mandheera ayaa waxa ay ka cabanayaan saameyn ka dhalatay fatahaad kaga timid webiga Dhaawa ee mara qaybo ka mid ah ismaamulka Mandheera. Biyaha fatahaadda ah ayaa saameyn xooggan u geystay beeraha ku yaala deegaankan, iyadoo sidoo kale ay jiraan guryo ay galeen biyaha oo khasaaro hantiyadeed ay ka dhasheen. Shacabka deegaanka dariiqa oo u badan beeraley ayaa waxaa beerahooda ka soo sokomaray biyo ay adag tahay in laga gudbo.
aniga magacayda waa maxamed nuur xaji abdiwaxiid Ee, meeshan waa dariiqa sublocation maalweed fatahaad ayaa ka dhacday sidaad arkaysaan waxaan meeshan biyo waaye meeshan owl wadda caadi ay iska ahayd had sidaad arkaysaan waddaa ka dillaacday webigaa ka dillaacay Ee, sidaad ogtihiinba dadkan waa dad beer ku noola maadaama ay beeraha ku nool yihiin oo dad beer ku nool ay yihiin beerihii ay aadi lahaayeen iyo cidda dhacdooda fatahaadana ka dillaacday Ee, meesha waa kan goday noqotay alla mar dhalla waa in la dabaasho carruurtan meesha taagan hooyaalkood saakee la dabaaliyey wiibigan jiraan hoosay jiraan dadkan meesha waxay u imaadeen lacalla dadka kasoo marka soo maray u baahato si lagu soo marin lahaa taas waa dhib koowaad oo nahay waxaa la yidhaha eliyas nuur xasan wuxuu sheegay lahaa horta walaalkay iga horreeya sheegay meeshaan alxamdulilah shan sano abaar waa soo marnay oo ilaahay saan u baryayna ilaahay nimcadan duur ahaa iyo hubi ahaba ilaahay na siiyey ha ahaatee nimcada nafteeda marahay masiibo ay kugu noqonaya jirta beerihii iyo tuuladii waa kala xirmeen meel beer laga tabacana ma laha beerihii hadda dhexdooda waxaa ka dallacay hubi nimanka noo imaaday oo weriyaasha oo noo imaaday saaki ama shahaado ka ah oo kor taagan xaafadihii biyaha korna waa ka baxeen hoos waa ka soo galeen xaafadaha waa kala go-een dariiqa waa kala go-day boqol iyo konton gurya gurya biyaha ay saameeyeen ha ahaata nimco waa alxamdulilah magacayda waxaa la yidhaahdaa anis xaaji cabdisalaan siid khalif waxaan ahay nin qariibo afartan jir ah kolley dariiqada ayaan intaas joogay unoo afartan jir meeshaan ku gaaray kolley biyo waan arki jirnay Ee, biyaha haddaan aragnay oo kale weli ma arkin war hore aa loo soo maray laakiin wixii laba iyo saddex waxaan ku dari karaa ayaan ku dara waxaa la yidhi waxay il haysa ilaala ka dhan kolley dhibka meeshaan nagu haysta waa arkaysiin webigaan meesha ka dilaacay ayaa dhib fara badan nagu haaya waxaan u malaynayaa beerihii siday biyahan u soo baxeen qof maray oo meesha iida tegay ma laha waxa loo mari laayahayne waa lagtan oo yaxaasa looga cabsanaayo oo biyihiin qofkan daba laqaanin sida haweenkii carruurta ay mari karin marka horta meeshaan waxaan jecelnahay waa loo jeedaa inay wixii nagala wada qaban karaa nagala qabto waa rabnaa muumine cabdulaahi xaaji cabdulxamiid waxaan ka hadlahayaa dhibaatada biyaha maanta inoo geystaan alxamdulilaah biyaha horta waa waxaan rabne laakiin wallaahi dhib aan la malaysan karin ayay dadka ay maanta u geysteen wadadii la maray maanta waa waxaan la mari karin midda mideeda kale wadadii maxaasay dukaamihii ku ku yaalay guryaha noogu yaal anagaan muumin ahantayda saddex guri ayaa igu taale oo ilmuhu agooma aan ku korsanaayo guryaha ayaga hay biyaha gale waxaa hadda dadka waxay dhihayaan guryahan in la dayac tiro oo maxay aheeday ismiid iyo waxaan soo maray ma ogi guryahaas ayda annaga waa ka bixinay dhihayaan wallaahi bilaa biyaha guryahaas ayd wax weyn ayay iga hayn ilaaha wax naga hay wax weyn ayay iga hayeen guryahaas ayd horta mideeda horeys waa ku khasaarnay mideeda kale dhabihii wallaahi haddaad artiin maanta kolley inaad aragtiin ma ogi kolley waxaad inka sheekayna kara mara waa goyn waxay iska noqdeen webi wax la mari kara ma aha daada maanta daalasa hadda beerihi maanta tabcan laan sabta lagu maraa ma garanayna doon nooma taalla Shacabkan ayaa dowladda ismaamulka ugu baaqay in laga bixiyo biyaha fadhiyo beerahooda isla markaana gurmad loo fidiyo.
dowladda wixii markii siyaasa aa jirta wumay rabay ugu wa- waa u- u- ugu ugu yare garaskan dariiqada gurgurinaya gacmaha ku ritaa togtama embii warkiisa day kaasana day gafana day wixii ay meel jiraan annaga ma naqaano shanta sanana waa shan bilo walaalayaalow dowladda waxaan ka baryaynaa weliba shakhsi hal xuseen weydaan markaan gurmudaan u baahanahay gurmud gurmud waddadan haddaan waddadan maanta waxba laga qabanin beer dariiqa tabacana ma haysa dabatigaan gelayna hadda waddadan soo maa dowladda national iyo county waa noosu gurmud waddadaan noo daan raagay fariimak dawlad waxaan ka codsan lahayn intii biyahaanayda meeshaanaydan maxay aheeday ay naga xiran oo maxay aheeday ay naga soo biyahan ay naga soo wadar ay naga soo xiran madaalka midda guryahana kolley ay waxaan ku qancan ay na soo siiyaan aan ilaahay aan aan aan- aan ayaga ka baryana Cabdiqafaar Cumar Ibraahim Cabdiqafaar Habi warbaahinta Star ismaamulka Mandheera